sabuuraddii siddeetan iyo saddexaad ilaahow shibha oo dhan oo ha aamusin afkana ha haysan ilaahow waayo bal eeg cadaawayaashaadu way buuqaan oo kuwii ku nacbaana madaxay kor u qaadeen dadkaagay xeelad ugu tashadaan oo waxay dhammaantood u arrinsadaan kuwaad qarisay waxay isku yidhaahdeen kaalaya aan baabbi'ine yaanay mar dambe qurun ahaanine si aan magaca israa'iil dib loogu soo xusuusan waayo iyagoo isku waafaqsan ayay ku arrinsadeen oo axdi kaagees ah ayay isla dhigtaan teendhooyinkii reer edom iyo reer ismaaciil iyo reer mo'aab iyo reer hagaariim reer gebel iyo reer camoon iyo reer camaaliq reer falastiin iyo kuwii tuures degganaa oo xataa reer ashuurna way ku darsameen oo waxay kaalmeeyeen ilmo luud seelah iyaga ku samee wixii aad ku samaysay reer midyaan iyo sesaraa iyo yaabiin markii ay ag joogeen webi qishoon waxay ku halligmeen cayn door oo waxay dhulka u noqdeen digo nimankooda gobta ah oo dhan waxaad ka dhigtaa sida cooreeb iyo se'eeb oo amiiradooda oo dhanna sida seebah iyo salmunac kuwaas oo is yidhi war aan iska qaadanno oo hantinno ilaah degmooyinkiisa ilaahayow iyaga ka dhig sida boorka warwareega iyo sida xaab dabaysha ka horreeya sida dabka duurka guba iyo sida ololka buuraha huriya sidaasoo kale iyaga duufaankaaga ku eri hufaddaadana ku cabsi rabbiyo wejigoodu wareer ha ka buuxsamo si ay magacaaga u doondoonaan weligood ha ceeboobeen hana baqeen ha wareereen hana baaba'een si ay u ogaadaan in adigoo magacaagu ilaah yahay aad tahay ilaaha ugu sarreeya dunida oo dhan